جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaalka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladaha dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka ayaa boogaadiyey qorshaha trump ee gacanta muqawamada falastiin looga bixinaya magaalada khaza hogaanka dhaqanka beesha xawaadle ayaa si adag uga hadlay dilkii dowladda salibiyadda ee maraykanka ay u geysatay naqiibkii beesha xawaadle iyagoona ku goodiyey inay u argudi doonaan naqiibkooda safiirkii dowladda koonfur afrika u fadhiyey dalka faransiiska ayaa ku dhintay magaalada baariis ee caasimadda dalkaas wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarka ka jira wilaayadaas maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baaye
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo maraya gudaha degmadaas waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay dowladaha dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka ayaa boogaadiyey qorshaha trump ee gacanta muqawamada falastiin looga bixinaya magaalada khaza nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya saacado kadib markii saliibiga donald trump madaxweynaha maraykanka uu soo saaray qorshe ku saabsan qaabka loo soo gebagabaynayo dagaalka magaalada khaza ayay soo dhoweeyeen inta badan dowladaha dawaaqiidda ah ee ka jira waddamada caalamka islaamka bayaan wadajir ah oo ay soo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee xukuumadaha ugu cadcad la shaqaynta maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayay ku sheegeen inay la dhacsan yihiin qorshaha dhagarta ah ee trump uu ku doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda jiidda khaza dowladahan dabadhelafyada ah ee bayaanka soo saaray ayaan marnaba dhaleecayn xusuuqa ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan marinka khaza taas beddelkeedna waxay trump ku sifeeyeen hogaami ay run ka tahay soo afjaridda dagaalka dowladaha dawaaqiidda ah ee taageeray tallaabada maraykanka uu ku taageerayo kayaanka sahyuuniga waxaa ka mid ah bakistan indoneesiya masar turkiga qatar aala sacuud iyo imaaraadka carabta qaraarka trump ayaa dhigayaa in magaalada khaza laga bixiyo gacanta xoogaga muqaawamada falastiina kadibna maamulkeeda gacanta loo geliyo gumaystayaal burcad ah oo ay madax u yihiin trump iyo tony blair ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska qaar ka mid ah dowladaha dawaaqiidda ee ka jira caalamka islaamka oo bogaadiyey qorshaha dhagarta trump ee gacanta muqaawamada falastiina looga bixinayo magaalada khaza iyo muqaawamada oo fuliyey weeraro askar lagu laayay mahadsanid abuusheyba hogaanka dhaqanka beesha xawaadle ayaa si adag uga hadlay dilkii dowladda salibiyadda ee maraykanka ay u geysatay naqiibkii xawaadle iyagoona ku goodiyey inay u argudi doonaan naqiibkooda cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya kadib kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle ayay si adag uga hadleen dilkii dowladda saliibyada maraykanka ay u geysatay naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xilay bare oo dhowaan ku shahiiday duqeyn cadowtooyo oo saliibiyiinta maraykanka ay kula beegsadeen gurigiisa oo ku yaala degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle ayaa fariimo adag u diray kooxda ridada soomaaliya maamulka hirshabeelle iyo dowladda saliibyada mareykanka oo ay xuseen inay iska kaashadeen dilka naqiibkii beesha xawaadleh naqiib xaaji cabdiraxmaan xilay bare allah shahaadadiisa ha ka aqbale odayaasha xawaadle ayaa wacad ku maray inay u aargudi doonaan naqiibkooda waxayna beesha xawaadle ugu baaqeen in deegaanadooda ay ka saaraan maamulka hirshabeelle magacayga cabdi cabdulle muumin duugani maantay waxaan halkan tacsiye aan uga diriyaa naqiibkii beesha xawaadle naqiib cabdixiirey bare oo ku geeriyooday degmada moqokori naqiibkaa ilaahay haw naxariisto ilaahay jannaatu fardowse ilaahay ha siiyo wuxuu ahaay nin asalkiisa masaalaxa ku barbaaray ninkaa wuxuu ahaay nin naqiibka xawaadle ah oo xawaadle uu hoggaan ka dhigtay nin askariya ma ahayn waa nin oo ugu yeedhay hadda kitaabkiiyo sunnada inay ku kala xugun qaataan dadka diriskana ay kula walaaloobaan dilkiisa waxaa ka dambeeyey maraykan ayaa ka dambeeyey hirshabeelle u soo maray ayakaa tusay waana ka aargoosan doonaa insha allahu tacaala houwa aargoostaano meel dhow iyo meel dheer houwa aargoostaan aniga waxaa la yidhaha magacayga ibraahim galbeed xirsi xoshow oo ka mida nabadoonnada beesha xawaadle maanta halkan waxaan u fadhinaa nabadoon cabdi xiirey bare oo lagu dila degmada moqokori ninkaas wuxuu ahay nabadoon ee nabadoonnimada asagoo yar ayuu qaatay labaatan sano ayuu ku qaatay ilaa hadda uu dhimanayna nabadoon ayuu ahaa nin sidaas u taagan masaalaxa muslimiin ayuu ahaay gacanka xaq darana disay asigu waa shahiid ilaahay jannadii ha ka waraabsha ayaan leeyahay waxa dilayna waa maraykan iyo wuxuu yacni soo dirsaday waxaan leeyahay marka hal waxaan leeyahay maraykan maraykanow horta waxaan nida nabadoon ahaa dishay beesha xawaadle ayaana ka dishay taariikhdu meelay ku qurmaysaa waana aarsa doonnaa waana ku ogaanay midda kale waxaan leeyahay beesha xawaadle oo ama dal jirto ama dibadda joogto waxaan leeyahay cabdi xiirey bare nabadoon ayuu ahay shabaab ma ahayn nabadoonu ahay oday masaalaxuu ahay waxa dilayna waxaa waa maraykan iyo garguurte iyo hirshabeelle intaa u heshiiday addunkuna waa aag fafadhidiin haddaad xamiye aad leedihiin walaalkii nabadoona oo beesha nabad u horkacay oo guriga ku dhashay joogay waxa dilay waa maraykan iyo xasan garguurte iyo wax uu soo adeegsaday damiir haddaad leedihiin addikayda agtaalla waxa la raasanayaa ma ahan shabaab maaha waxa la raasanayo waxa la raasanaya waxa waaye xawaadle la raasahaya xawaadle ninka u dhaqdhaqaaqa ama maanta nabadda u raadina ama ka naxa waxa la raadina waa intaas cabdi xiirey maraykan weligiis ma tegin garguurto weligii hoostii ma tegin taariikhdiisu waxay ahayd moqokuriyu ku dhashay oday nabadeeda uu ahaay nabadoona uu ahaay intaa masaalax muslimo ku jiray jirkiisu waxuu qaar u go'ay asoo masaalaxa ku jiro intaas ayuu ahaa waxaa loo dilay marka waxa waaye xawaadla beegsigiis wax kale looma dilin awala magaciygii waxaa la yidhaahdaa ismaaciil xuseen cabdi odayaasha dhaqanka ee bariga hiireen aan ka mid ahay nabadoon cabdi xiirey barre waa nin in badan nabad ku soo jiray in badan inin musaalaxa ku soo jiro ayuu ahaay ninkaasu wuxuu ahaa jira nin musaalaxa ka shaqeeyo alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ayuu nabadoonkaasu ka shaqay jiray masaalixda loo dilay waxaan u aragnaa wax kale maahee xawaadle in loo rabin wax nabadeh xawaadle in loo rabin nabad oo laleeyahay shalay garguurte iyo maraykan shalay xawaadle qandaraasay ku qaateen nimay dileen mid la dilay mid dhaawac ah ayay ka dhigeen hadda oo maalintii laga tabaroonaadayne waxay iskaga dhex baxeen beeshii heer xawaadle iyo xarakatu shabaab almujaahidiin ayay iskaga dhex baxeen odagoo wuxuu ka mid ahay dadkii musaalixadda dadku ugu yeedraay dibudejin u samaynaayey soo dega shabaab idama rabo shalayna idama rabin haddana idama rabo dadkii dhahay ayuu ka mid ahay waxuu ahay nin nabadeed ma ahayn nin askeri ah ama quri haysto oo dagaal ku jiro ma usan ahayn waxaan u aragnaa marka dowladdan fadhiidda oo meesha fadhido oo dhulboob iyo dadka inay disho maahan wax kale aanan meesha u joogin xawaadle waxaan leeyahay intuu degan yahay gobolka hiiraan ha iska saaro xawaadle dad jiraad tihiin iska saara labayo toban magac iyo balaaye iyo hirshabeelle iyo waxaa laydii bixina waxba kama jiraan dhiiggiinaa lagu bannaysana ninkii dhadhaqaaqaba in laydiga dilaa la rabaa dadaa qadaraas ku soo qaatay wax la aqoon jiray ma aha waxaanu leeyahay iska kiciya dowladna lama yira waxaan waa shayaadiin meesha ku aruuray oo qandaraas meesha u joogo nabadoon xaaji cabdi xiiray barre wuxuu ahay nabadoonkii beesha xawaadle nabadoonkan ayuu ahay waxaana dilay diyaaradaha maraykanka ayaa dilay wuxuuna ku dileen degmada muqukuri isagoo gurigiisa joogo ayay dileen waxna uu ka hadlayn haba yaraatee ma jirin nin waayeel ayuu ahay waxaana dilay diyaaradaha maraykanka ayaa dilay weligiis muusan tegin maraykan dana maraykan weligiis kama shaqaynin danta dadkiisa iyo tolkiisa ayuu ka shaqay jiray maanta waxaan rabnaa inaan la caddeeyo wixii luu dilay nabadoon xaaji cabdiraxmaan xiiri barre wixii luu dilay in la caddeeya rabnaa annaga haddaan nahay odayaashii dhaqanka beesha xawaadle arrinkaasi waxaa waaye waan ka xunnaha maraykanka diyaaradiis ayaan duqay maraykanka hadduunan ka bixin raaligelin hadduunan ka bixin maraykan wuxuu bartay dad intii layska dilo layidhi argagixiso waa oo horey looga socdo xawaadle ma yaqaano xawaadle wuu aarsanayaa maalmoo ka hor ay ahayd markay duqeen diyaaradaha saliibeedda maraykanka ay ka fuliyeen degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan uu ku shahiiday naqiib xaaji cabdiraxmaan xiray bare naqiibkii guud ee beesha xawaadle xilli uu ku howlanaa dib u dejin uu u sameynayay dadkii ku barakacay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani safiirkii dowladda koonfur afrika u fadhiyay dalka faransiiska ayaa ku dhintay magaalada baariis ee caasimadda dalkaas marwaan maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan wararka ka imaanaya dalka faransiiska ayaa sheegayay inuu shalay dhintay safiirkii dowladda koonfur afrika u fadhiyey baariisa kaasoo u dhintay si layaab ah sida lasoo warinayo safiirkan oo lagu magacaabi jiray emmanuel mtet waa da'diisun ay ahayd konton siddeed sana jir ayaa meydkiisa laga helay waddada hormarta hoteel lagu magacaabo xayaata xafiiska dacwadoogaha faransiiska ayaana xaqiijiyey in safiirkan meydkiisa halkaasi laga helay warbixinadu waxay tilmaamayaan in safiirka uu dhintay kadib markii uu ka soo dhacay dabaqa labiyo labaatanaad ee hoteelka xayaata oo ah dhismo dheer oo ku yaalla agaarka boortmaylot ee galbeedka caasimadda faransiiska ee baariisa dacwadoogayaasha faransiisku waxay sidoo kale sheegeen in meydkiisa shalay oo tallaado ahayd laga helay dhismaha hoteelka hoostiisa waxay sidoo kale xaqiijiyeen inuu qol gaar ah ku lahaa dabaqa labiyo labaatanaad ee hoteelka warar qaar ayaa sheegayay inuu isdilay safiirka wakaaladda wararka ee faransa bares oo soo xiganaysa ee la xoogaal ah ayaa sheegtay in safiirka laga yaabo inuu isdilay sababa ku aadan inuu la ildarnaa niyadjab safiirkan dhintay ayaa sannadadii labada kun afariyo tobankii ilaa labada kun sagaaliyo tobankii soo noqday wasiirka dhaqanka ee koonfur afrika sidoo kale waxa uu soo qabtay jegada wasiirka isboortiga intii u dhexaysay labada kun sagaaliyo tobankii ilaa labada kun saddexiyo labaatankii madaxweynaha koonfur afrika ramafoysa ayaa bayaan taxsi ah oo uu soo saaray ku sheegay inuu aad uga xun yahay geerida safiirka oo uu ku tilmaamay daruufo naxdin leh oo ka jira caasimadda faransiiska ee baariisa mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo horumarada ka jira wilaayadaas waa kan casaam carafaat isagoo waraysigan waaliga wilaayada islaamiga gado diiradda uu ku saarayo xaaladaha guud ee ka jira degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gado ayaa wax halkaasi waaliga uu ka hadlay qodobo kala duwan oo ka hadlaya horumarka dhanka dacwada iyo waxsoo saarka bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado wilaayada gado runtii waa saas sheegtay waa dad jecel waxbarashada sharci maadi intaba dadka aad bay tarkiis u saaraan yacni macahado waxa weeyaan qayame way ka jiraan ilaahay fadligii gaar ahaan inta ay maamusho xarka shabaal mujaahidiin ee gobolka laga maamulo waxa weeyaan waxbarashada aad bay dadku u daneeyaan wayna ku qanacsan yihiin bal iska daaya waxa weeyaan odayaal qaar oon arkay waxay aad iyo aad u taminanayaan inay kasoo guuraan meelaha waxa weeyaan muxtalada cadowga uu gacanta ku hayo soona aadaan meelaha waxa weeyaan mujaahidiinta ay maamulaan markay arkeen yacni dadka qaabka ilmaha loo tarbiyeynayo iyo waxa weeyaan culunta sharciga ah sida loo barayo iyo dee cunug yar oo waxa weeyaan aanu gaarin toddoba sano oo qur-aanka mastawe fiican ka gaaray meelaha qaar marka la arko oo kale iyo waxa weeyaan in badan dadka waxay leeyihiin meeshan waxaa taalo isla xisaabtan iyo waxbarasho rasmi ay taalo ay leeyihiin aad bayna dadku xiiseeyaan hadda wayna fiican tahay meelaha hadda gacanta ku hela ilaahay fadligii aad bay dadku roon yihiin xagga wax soo saarka dad waxa weeyaan wax iga weydiisay ummaddu waa horta waa ummad markay dareento in ay tahay ummad la haysto oo gaar ahaan maskaxda laga gumaystay oo in badan maogtahay cadow uu ku shaqaysanayay hadda markii baraarug badan uu dhacay yacni cadowga khaarijiga ahee waxa weye maskaxda naga haysta ee gumeysiga ah gumeystaha ah markii waxa weye ummaddii waxa weeyaan muslimiinta in badan oo dhaqaalaheedana la dagaalamay yacni wax yaa dhacay oo raashima in ay waddankii kusoo daabgureeyeen ummaddiina ay dareentay in ay waxa weeyaan dad nool yihiin waxay garteen in ay waddankooda noolaystaan guud ahaan marka waxaa la dhihi karaa dadka hemigooda hadda wuu fiican yahay yacni annagana waa dhiirigelinaayo dowlaadkii sharciga ahay oo qabaa'ilaadkii loo qabanaya ummad wax badan bay ka bedashay oo yani markii dee dadka laisma arki jiray marka hore laisma arkin in badan laakiin markii dadka bannaanka isugu yimaadeen las waraystay yacni dadkii waxa weeyaan kala maqnaa is arkeen maxaa doon- noodan ee las weydiiyey waxaa la yidhi waxaa noodan ah in wax wada qabsano wax wada qabsayna waxay noqon dadka inay isu tashtaan waxa weeyaan maanta la beerto beriis waxa weeyaan kasoo baxay gobolkii maanta in soomaaliya laga cunay gaar ahaan degmadaga waxa weeyaan baar dheer iyo luuq intaba maanta in waxa weeyaan xadirku marka waxaanu leenahay ummadda wax badan ayaa u baxay yacni isku tashi badan wuu ku jira jazaak allah khayr isagoo hadalkiisa sii wata ayuu waaliga wilaayada islaamiga geed halkaasi ka jira dardaarana kala duwan waxaana ka mid ah sidai uga qayb qaadanaya jihaadka ka socda bariga afrika iyo qodobo kale yacni fariintaydu waxay ku socotaa walaayada gedo gaar ahaan degmooyinka iyo bulshada so- waxa weeyaan degan gobolka qaybteeda bari iyo qaybteeda qorxasin intaba guud ahaan waxaan leeyahay walaalayaalow maanta siraaca socdo siraacaasne dah ma saaro waa xaq iyo baadil waxaan leeyahay marka nimew jihaad u kaca waxaan uga baaqayaa inay jihaadaan jihaadkaa cizi ah jihaadkaa sharaf ah jihaadkaa dadnimada ku jirtaa bulshada waxaan ugu baaqayaa maanta oo codkayga dhegaysanayso inay jihaadaan lianna maxaa yeelay ummad waxay ummad ku noqotay inay jihaado qodobka labaad aan ugu baaqaya bulshada waxaa weeyaan waa inay dacwadu ay qaybtooda ka qaataan maxaa yeelay ummaddu waa- ummaddu waxaa weeye ummata dacwo weeyaan waana la dareemayaayo maanta ilaahay fadligii waxaa ah meelihii ay gaartay risaalooyinka dacwiga ah waa laga dareema ummadda baahi badan baa jirtay haddana maca daalika waxaa weeyaan maanta ayagaa isku dayaya inay waxaa weeyaan dacwadii soo nooleeyaan marka waxaanu leenahay dacwadii maanta nin wakiil looga yahay ma jirto qof kasta mas-uuliyad iyo ammaano saaran weeye dacwadaas inaan gudanana insha allahu tacaala waan ugu baaqayaa waxaa kaloon ugu baaqaya bulshada in aysan marna la ku yeelanin waxyaalaha siyaasadda guracan ee gaalnimada socoto marna aysan ku kahtoomin wax ay wadaan maanta ridada waxa weeyaan magac kasta ha yeelato inaysan marna maanta aysan ku qaldoomin waxyaalaha socdo hadalkan waaliga wilaayada islaamiga gedo ayaa imaanaya xilla degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo laga dareemayo horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada iyo wax soo saarkuba mahadsanid casam ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay sida warbixintan uu ku haya bashiir muxyidiin abu ayman wafdigii ka socday maktabka dhexe caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jiray mas-uuliyiinta dhakhaatiirta iyo howlwadeennada kuwaasoo socdaalo ku maraya degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay saacadihii lasoo dhaafay waxay wafdigan gaareen deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayadan boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada dalandoole iyo deegaanada hoosaga ayaa ka faa'iidaystay howlo baaritaano iyo daawooyin lacag la'aan ah oo dhakhaatiirtan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaab almujaahidiin ay gaarsiiyeen deegaankaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey baaritaanada misena qaatay daawada lacag la'aanta ah kuwaasoo mahad celin allah subxaanahu wa tacaala kadib halkaas ugu duceeyey mujaahidiinta xasuumaha nin saagalere deegaanka may ku kooy bafaleero way ku kooy ata doolan doolisho may ku dareere maasha allah may ba daawina ka qeybihay oo beesalaange iyo walaayada islaamka sheenteel ka qeybihay daawadaas taasee unun hanin sheegi walaayada nin weerti saasa ka kooyni ha safarnay safarha galnay inta kooyni dad oo sodon iyo maazaada ena dad unu noobadano may bayoonnahe safar walaa ka dheeraday kooyo aynu isku jaran arrintaasaan kooynay daawadaasana na siiyey maasha allah may baasi faylanin qaabilin baasi ku shilan la noodaadi maleh waan waraysidii daawada cudurkaan ilaynunatay may may baaratinaynin suubi may baadan koran daawalaynanasi islaamku may ku codsadaanaha ini may baadan korana biyaajidun biyaajidee ka deegan ahaana nin qaabilo wadankeena nin kooy hata masaafir safar hagalni bilaan iyo iyaal iyo wala nooji jirin dad bukaan hata bahbahuwaaya jar markuu may codsadaana ini may baaha miilana nin kooy dadkii markaas oo kale miilo jiifasana nin qaabilo fadaana may kale islaamkan ka docaayanaha ilaahay subxaana watacaala kuku tuuganaha ini may baa gaalada jibi mujaahidiinta galantiga korkuweele iyo may baadan koraan ka docayan haw macalin maxamed deegaan ka baxso dalando jeebka meel raay daawo ona meeshaani meel raay sidaa kamaasa mujaahidiinta meeshaana wilaayada islaamka daawadiisa alxamdulilah ilaahay kamaasa meel raay shafay islaamka inta ilaahay guulsiyo garabsho gal mayka obsiday marfunka baad hoob ilaahay arumin wadankiyoona deegaanka bafanti maneeshaan dab dad badan oo meel raay buknaayo habahawaya jiraan calaamad kheer mahal cali cabdiraxmaan deegaanka dolandoola walaayada baay geeka may ku dareere goob caafimaad oo weli shayna un horhanay marna hadduu ku hor ninkow waan alxamdulilah ilaahay mahadla geeka eed iyo eed boqolkii boqol una ka gudaysana ana naftay baa jirinay oo maalmadka reeni baa jirinay daafayle oo tayle waltarle ilaahay ilaahay mahadla wal abuude wal abuude wal mataraas laha adam kaaf maadas laha lesi laasi malo ogaadna hasanga lesi yalinka yalisi islaamka ni guul ilaahay si gaalada ilaahay jibi islaamka guul alisi harakatu shaab almujaahidiin guul ilaahay nisi aan ka doohayan obsadaan deegaankan caafimaad male ni harakada islaamka may ku obsadaan harakatu shaab almujaahidiin deegaanku caafimaad ilaahay ani linshaan waana sidun hadda aragnin haniina naqata haniina doon balod ku baadna linshaan alxamdulilah ilaahay ku mahadsan markaas ku dib walaalaha mujaahidiinta mahad isku leh aan oo malahay faadama nuur abdanuur eh oo jirnaay gee ka mid aan ambahay baawar an kulayl aqli oo qaadi in lahayna oo daawli isi ilaahay ka mahadsan tuma markaas ku dib hatin mujaahidiinta ka mahad leh maasha allah daawo oo maasha allah ilaahay isi laqma oo qan ilaahay ka mahadsan walaalaha markaas ini gacanti oo kornagat adduunya aakhira kaliibana faa'iiso barre xasan daroontooda baay daawo fayl oo inta la dhiibiyaa ee oo walaala mujaahidiinta geebiyaan oo daawo fayl ee ani jirnaa hanuunsanaay daawadaasa la isii hanti guul ilaahay sii oo gaalada adoog ilaahay ku jiri dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dhakhaatiirtan iyo howlwadeennadan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sidan oo kale howlo baaritaano iyo dawooyin lacaglaan ay u gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan degmada labaatan jiro oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay mahadsanid bashiir guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu